madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay kala diray labada guddi ee kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo ay ansixisay dowladdii hore isagoo amray in la toosiyo hannaanka loo soo dhisay labadaasi guddi labada guddi ayuu ansixiyey aqalka hoose ee baarlamaankii tobnaad waxaana saxiixay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase yeeshee xilligaasi ma uusan ansixin aqalka sare ee baarlamaanka warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste haddaba qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka soomaaliya sharci yaqaanada iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay sharci ahaanshaha kala dirista guddiyadaasi xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku saxsanaa tallaabada uu qaaday sababta waxay ku caddahay qoraalka madaxtooyada ka soo baxay dee waxa weeyaan shuruucda waa in labada golaba ay soo maraan aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka marka sharci kasta oo labadaas meelood aan isku soo raacin haddee maba dhammaystirna madaxweynuhu waxay la tahay arrintaa inuu ku saxsan yahay wax la samayn karo had in la sameeya ay tahayna in dib hawshii loo soo bilaabo lagana maxaan ku rahdaa gungaaro si fiican loo diraaseeyo baarlamaanka iyo aqalka sare iyo aqalkan shacabkabana si fiican ugu doodaan marka ay soo gudbiyaan golaha wasiirada xubnihii ay soo gudbiyaan marka hadda waxaa loo baahan yahay in meeshii hore laga soo bilaabo golaha wasiirada ay soo gudbiyaan baarlamaanka la keeno si fiican ugu doodo marka labada aqal ba isla ogolaadaanoo saas madaxweynaha loogu gudbiyo ayaa loo baahanhayaa sidoo kale brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga ayaa sheegay in muddo dheer aanu dalku lahayn adeeg garsoor oo shaqeeya iyo guddi musuq maasuq oo sifo sharci ah ku dhisan horta muddo dheer waxaa jirtay inaanu waddankan uusan adeeg garsoor oo sax ah lahayn oo maxkamadii dastuuriga ahayd maqnayd oo runtii uusan si fiican oo basifa sharciya aan loo dhisin baa muddo dheer jirtay labada kun iyo kob iyo labaatanki waxaa dhacday markaa iyadoo dalku kala qaybsan yahay oo runtii ay baloomi ka jirto siyaasadeed iyo mid kale oo aafooyin ah ayaa si dabcan boobsiisa wax loo marsiiyey aqalka sare aan jecelahay in la marsiiyey laakiin aqalka sare wuxuu ka soo saaray documenti inay arrintaa sharci darro tahay marka madaxweynuhu isagoo taa cuskanaya ayaa wuxuu amray in labadaa guddi laga saaray meesha oo la kala diray islamarkaana xukuumadda uu madaxweynuhu ku amray in bisifa sharciya loo soo maro samaynta guddiga adeega garsoorka madaxa bannaan ee dalkan iyo sidoo kale samaynta guddigii la dagaalanka musuq maasuqa oo runtii dalkan isagana u baahi aada weyn u qabo horta saasay ku saabsanayd marka waxa weeye waxaan u baahannahba waxay tahay mid ka mida mashaakilka soomaaliya ay la degay waxaa ka mid a garsoor xumada meelaha aan doonayno in dowladda xasan sheekh ay xoogga saarto waa in garsoor sax ah oo heer federaala dowladda dhexal la helo garsoor sax ah oo heer mataqaanaa dowlad goboleeda la helo garsoorayaal saxa oo heer dowladaha hooseo degmooyinka ka howlgala in la helo arrintaas waxaan rajeynayaa inay aada iyo aad madaxweynuhu ugu saxnaa islamarkaana la joogo wakhtigii garsoorka bisifa sharciya
xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa hoosta ka xariiqay inaanu madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo aanu ku qaldanayn in golaha shacabka oo qura uu ka ansixiyo golaha adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa anigu uma arko in madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo uu qaldanaa in uu golaha adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa uu ka ansixiyo golaha shacabka qura waayo waxaa xilligaa jiray khilaafka xoogan oo u dhexeeya labada guddeen ee aqalka sare iyo midka hoose taasi ayaana keentay in golaha shacabka oo madaxweynuhu ka ansaxsado tan kale waxyaabaha aad aan ula yaabo oo runtii dadka raba inaan dareensiiyo haddii guddiyada ay qalad ahaayeen xilligaas maxay u diidi waayeen xildhibaanada golaha shacabka oo maantay badankoodu jooga oo shalay ansixinahayey gacantana u taagahayey inay maanta yidhaahdaan khalad bay ahayd horta maxaa u dhan ma shalay khaldanaayeen mise maantay saxsan yihiin aqoon-yahanada soomaaliyeed qaarkood ayaa qaba in garsoorka soomaaliya aanu marnaba saldhigan karaynin ilaa laga helo maxkamaddii dastuuriga ahayd oo keeni karta garsoor madax bannaan sida uu ku doodayo doctor cali dhuux maxamuud maxamed kala dirista madaxweynuhu uu kala diray guddigii garsoorka iyo musuq maasuqa waxaan u arkaa inuu ku seexan yahay maadaama aan la marsiin labada aqal markaa aan la marsiin ama labada gole markaasi baarlamanka aan la marsiinin aqalka sare iyo aqalka hoose laakiin sida saxdaa waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan haddii madaxweynuhu maanta uu kala diro guddigaas oo berri markuu xafiiska banneeyo kan ka dambeeya isaguna uu kala diro ma noqonayso wax lagu qanco ama sax ah sida saxdaa waxay tahay in la helo garsoor madax bannaan taasina waxay ku iman kartaa in la sameeyo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dalka ee iyadu fasiraysa sharciyada loo noqonayay iyada wixii la isku qabta lala aadayay marka waxa weyaan iyadu kala saaraysay ee sharciga akrin fasiraysay marka waxaan soo jeedinayaa in la dhiso maxkamadii dastuuriga ahayd si looga baxo in madaxweyne walba uun xeer intuu soo saaro uu ka dambeeyaana uu xeer kale ku baabi'iyo si loo helo markaa guddi madax bannaan iyo garsoor madax bannaan iyo maxkamad dastuuriya waxaa loo baahan yahay marka in dhabaha la qaado oo la dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd taasaa looga baaqsan karaa marka madaxweyne kastaa markuu xafiiska ka tago ka dambeeya yaa isaguna xeer ku baabiinaya wixii hadda asaga uu sameeyo ugu dambayntii aragtida cali dhuuxi waxaa mid ka duwan qaba xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo aaminsan in wakhtigan baahi weyn aan loo qabin maxkamaddii dastuuriga maxkamadda dastuuriga ah baahi weyn oo hadda ku xiran runtii maba jirto maxaa yeelay ilaa laga dhisaayo maxkamaddaas waxaa hawsheeda qaban karta maxkamadda sare oo lagu biiriyey xubno kale oo markay arrin dastuuri ay qaadayso isu beddelaysa maxkamad dastuuri ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho